hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan bare ducaale ayaa ku baaqay in ciidamada kenya ee amisom qaybta ka ah la geeyo xadka u dhexeeya soomaaliya kenya si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab aadan bare ducaale ayaa dhinaca kale beeniyey inuu sheegay in kenya ay wadahadal la geli doonto ururka al-shabaab haddaba khadka taleefonka ayaa isagoo nairobi jooga ku waraystay waxaana weydiiyey warka sheegaya inuu yahay in uu sheegay in al-shabaab kenya la hadli doonto iyo in kale inay run tahay ama been waxauna yidhi
waxaan awalan waxaan u qoray madaxweynaha waddanka kenya inuu shir igad iyo african union uu horgeeyo inay sectorka ciidamada amisom oo dhulka xulduud kalena waddanka kenya in gebigiisaba lagu wareejiyo ciidamada kenya oo qaybka ee amisom dhulkaasna waxaa weye dhulka ka bilaabanayo meesha la yihahda kiunga xagga xeebta lamu iyo ilaa iyo border point two oo ku taalla magaalada mandera sababta aan uleheda waxaa weeyo baryahan dambe dhibaatooyinka faraha badan oo dadka wadanka kenya lagu laynaayo waxay ka socdaan sectorka xagga mandera eh oo dhinaca soomaaliya oo ciidamada ethoopia hadda ay gacanta ku hayaan waan gartay marka waxaan rabnaa maadaama ciidamada kenya ay yihiin ciidamo aan aaminsannahay haddii sectorka loo dhiibo inay ay ay badbaadin karaan wadanka kenya iyo dhibaatooyinka waan gartay mudane taasi waa taas taasi taasi waa taas laakiin arrintan adoo raallia arrintan ah inaad markii hore tiri al-shabaab halala hadlo haddana aad diiday ood mawqifkaagi ka laabatay ma jirtaa oo arrintaasi ma saxda mise waad waxaad leedahay arrintaas waxba kama jiro
ana markeyga wuxuu ahaa beelaha degan labada dhinac oo xuduudka kenya iyo soomaaliya waa inay waan waan bilaabaan waa inay isla hadlaan waa inay isweydiiyaan maalin kastaa ninka lisa dhexmari gobolkiina markii la raba inay dad wadanka kenya khaasatan gobolka kuqoyir mandera in la laayo dadka dhinaca wajeer iyo dhinaca kale ilaa gaaris waa inay isweydiiyaan waa dad wala dhashay waa dad soomaaliyeed waa dad isku dhaqan isku diine taas ayaan aan meesha shirka ka caddeeyey midan kale waa mid dee kolabo qofkii soo sheegay ayay u taalla waan gartay marka adika aadan ahaan waxaad taagan tahay al-shabaab waa lala dagaalamaya heshiis waanwaana lama geli doono ee dagaalkaa ku socon doona saasaan ufahmay nacam nacam waan gartay mudan aadan waxaa sidoo kale sheegtay in dowladda federaalk ee soomaaliya aysan daacad ka ahayn dagaalkay kula jirto al-shabaab taas maxaad ula jeedaa taas waxaan ola jeedaa ciidamada waxaa tageen hadda dawladda soomaaliya kelimo hadda ciidamada amisom oo joogaan waddanka soomaaliya intaasoo sana dawladda soomaaliya waxay daacad oga hayn inay dagaalka shabaab ay daacad ka hayn waxaad tusaysaa dawladda soomaaliya hadda muddo lala jooga hal sano iyo bar waxay ku mashkuulsan tahay dooda xagga dowla dowladnimada marka haddii bay isku haystaan kanaa prime minister noqon kanbaa dowlad soo dhisi hadday dood iyo iyo iyo mushkil ay ka socoto dowladda baarlamaanka ay ka socoto marka waxay tusinaysaa inay ay mandeedkoodii ay ka soo gaadeen wadanka haddii securitygiisa iyo iyo nabadgelyadiisa la sugi waayo marka shacabka soomaaliya saani waaco dawladda hadda ka dhisan camar dawlad ani hadda aan u hadlanay laakiin nin soomaali baa nahay nin siyaasi baa nahay waay waxay ficnaan lahayd inay dawlad dhisaan markay timaado dhanka ammaanka mandheere waxaa ka dhaca weeraro ay qaado al-shabaab kenyana waa dawlad jirtay intaasoo sano oo burbur aysan soo gaarin wax ilaa haddana wax weyn kamaysan qaban miyaysan taas laftigeedu meesha ku jirin maxaad soomaaliya oo kaliya u adeynaysaa marka dawladda faransiiska magaalada paris ayaa ayaa ayuu argaxiso ee weerartay washington baa la weerari karaa waxaa ka muhiim ah inta goor ay argixisada damceen inay qarxiyaan meelo ka badan waddanka kenya oo laga hortay marka waxaan leenahay haddii la rabo in la helo regional stability qof kasta waddanka kenya dawladda kenya dawladda ethoopia dawladda soomaaliya khaasatan waa inay qeyb weyn laga qaato sidii nabadgelye iyo xasilooni regionka iyo wadanka soomaaliya loogu keeni waan garta ugu dambeyntii marka mudane aadan soomaalida waxay tidhahdaa dhagax meel dhawaaqna meel dheer hadalkii ku aadanaa in al-shabaab ay dawladda kenya ka go-an tahay inay la hadasho ay tidhaahdo warnadaaya ayaa dadku dhagahooda ku dhacay oo weliba waxaa leeyahay mudane aadan barre ducaale ayaa arrintaasi ka timid waxaa sidoo kale dadku ay leeyihiin kenya macabsi baa soo wajahday ku aadan policiga dawladda kenya ugu hogaamiyay madaxweyne uhuru kenyatta waa policy aan wakti kasta aana heshiis ama negotiation aan la gelaynin ururada al-shabaab oo kamid ah ururada waddanka annaga joogaan oo loogu magacaabo bandhigta oo xoolaa kala xadaan dadka mukaadarada ka shaqeeyo waa manifesto dawladda jubli ku jirta midahna baarlamaanta uu bedel karmo waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan bare ducaale oo khadka telefoonka igu warramayey oo isagu inkiray ama markaasi beeniyey warar sheegayey in uu yidhi kenya iyo al-shabaab ay wada hadli doonaan